barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado kow iyo labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed ownaan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah boqolaal dhallinyaro ah oo ka qaybgelaya tartanka kubadda cagta bisha barkaysan ee ramadaan ee magaalada boorama kooxo waxay ka koobnan yihiin saddex iyo soddon kooxood oo labaiyo soddon bay ahaayeen laakiin kooxda saddex iyo soddonaad waa dhagoolayaasha oo iyagoo qiimo gaaraan siino tartanku dee waa kii rabadaanka bisha bilowgeeda ilaa daryaaqadeedu ku dhammaadaa waa mid la qabto sanad walba oo dhallinyarado dhan ay fursad u helaan inay ku ciyaaraan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo ballan qaaday ka shaqaynta xoojinta nabadda magaalada
wasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ayaan idiin haynaa
محمد أحمد الدين هي دين أهل الشرك ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay gudaha u galeen qaar ka mid a xafiisyada shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ku yaala xaafadda islii xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida islii cumar axmed nuux ayaa goordhoweyd v o eda u sheegay in ciidanku ay gudaha u galeen shirkadaha xawaaladaha oo ay baarayaan tallaabadan waxay imanaysaa iyadoo dowladda kenya ay shalay u diiday inay dalkeeda galaan wasiir ku-xigeenka batroolka cismaan libaax iyo senator eliyaas xasan iyo samsom daahir oo ka tirsan aqalka sare kuwaasi oo maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ka baaqatay shir maanta lagu waday inay ka qayb gasho oo ka dhacayay magaalada nairobi maleeshiyada xuutiyiinta ee dalkaasi yemen ayaa maanta sheegay in ay weerareen kayd hub oo ku yaala magaalada koonfureed ee najran ee dalka sacuudiga afhayeen u hadlay isbaysiga sacuudiga oo uu hogaamiyo ee xuutiyiinta kula dagaalamaya yemen ayaa sheegay in weerarkaasi lagu fuliyey diyaarado aysan cidno wadin oo siday walxa qarxa islamarkaasina lala beegsaday goob dadka rayidkaiyo ay adeegsadeen dowladda sacuudiga ma aysan sheegin wax khasaare ah oo ka dhasha weerarkaasi isniintii mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen laba gantaal oo maleeshiyada xuutiyiintu ay soo tuureen labadaasi gantaal oo la sheegay in ay ku kala wajahnaayeen maka ayaa waxaa la sheegay in lagu kala qabtay magaalooyinka taif iyo jedda xuutiyiinta ayaa beeniyey in wax gantaala ay ku soo tuureen maka isbaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo imaaraadka carabta uu ka mid yahay ayaa muddo afar sano ahba dalkaasi yemen kula dagaalamaya xuutiyiinta
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta magaalada boroma waxaa ka soconaya tartan kubadda cagta ah oo bisha ramadaan lagu maamuusayo kaasoo ay ka qayb galayaan soddon iyo saddex kooxood oo ay u ciyaaraan boqolaal dhallinyaro ah warbixintan waxaa magaalada boroma ka soo diray waryaheena xaashim sheekh cumar good tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha dhallinyarada magaalada boroma ku tartamaan bisha ramadaan waxay ka mid yihiin ciyaaraha ay aada u xiiseeyaan dhallinyarada iyo dadka kale ee sooman ee ku nool magaaladu inta badanna waxaa lagu ciyaaraa garoomo ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada boorama xilliyada galabtii garoonka kubadda cagta ee muumin dhoolaal oo isagu ka mid a garoommada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa ku ciyaaraya saddex iyo soddon kooxood koobka bisha rabadaan ee kubadda cagta sida uu v o a uga warramay agaasimaha garoonkaasi samaroon cilmi tartanku runtii de waa tartan jiraya walba iska jirayo rabadaankii la qabto oo meelo badan lagu qabto kuwiinbuu ka mid ahaa oo kuwa weliba ugu sii deeen tayada fiican leh runtii markaa kooxo waxay ka koobnan yihiin saddex iyo soddon kooxood oo labaiyo soddon bay ahaayeen laakiin kooxda saddex iyo soddonaad waa dhagoolayaasha oo iyagoo qiimo gaaraan siino oo mar walba in kharashna laga qaadin runtii kooxu waa intaa tartanku dee waa kii rabadaanka bisha bilowgeeda la daryaaqadeedu ku dhammaadaa waa mid la qabto sanad walba oo dhallinyaradoo dhan inay fursad u helaan inay ku ciyaaraan xilliyada kale aan la arkaynin oo dad waaweyn dad dhexe dad yaryar bay isugu jiraan marka waa muddada yaree labada saacadood casarka iyo maqhribka udhexeeya unbaa la ciyaaraa muddadaas oo dhallinyarada in xoogoogii iyo inayna dee waxyaaba kale ku mashquulin ujeeddadu tahay rabadaan habeenkiina way jirtaa tartan baa jira ujeeddada ugu weyna waxa weeyaan uun dhallinyarada in lagu hayo oo balwadaha lagaga ilaaliyo ciyaaraha iyo wixii kale ee wax u taraya oo ciyaaruhu ka mid yihiin jirkooda caafimaad ahaan iyo in isdhexgalkooga isbarashadooda in isbartaan ku mashquulaan kaga mashquulaan waxyaabihii xumaayoo dhan tartankan in laga caawiyey iyo in kale ayaan wax ka weydiiyey agaasimaha garoonka muumin dhoolaal wallaahi cid nagama caawin runtii kharashkaan iyaga ka ururinay iyaan rabnaa inaan dib iyaga u gelinno waxaa marka laga tago tigidhada tigidhaa la gooyaa oo lagu bilaabay tigidhada laftigoo waxay ka qayb qaadanayaanun ciyaartooyga iyo iyo tiimkan shaqaynaya iyo wixii kolba baahiyay soo baxay in lagu kabo nidaamna u yeelato tibirku wuxuu nidaaminayaa wuxuu nidaaminayaa meeshii buu hagaajinaya oo qofku qofkii rabsoolaha ahaa runtii waa dadka badanka waxba haysa runtii haysashada kama wado wax la'aantii laakiin wuxuu nidaaminayaa in qofku wax markuu ku bixiyo lacag iyagoo kala duwanta markuu bilaash ku galay marka nidaamkuu noo ilaalinayaa waxna wuu noo meelana wuu naga buuxinaya runtii qarashka yare ka soo baxaya cabdiraxmaan cumar oo isaguna ka mid ah guddida qaabilsan maamulka tartanka kooxaha ku ciyaaraya garoonkan ayaa isaguna tilmaan ka bixinaya nidaamka ciyaartoydu ay u ciyaaraan iyo qaabka garsoorka ciyaartani uu u shaqaynayo ilaa maalin walba saddex kooxood saddex geym baa ciyaara lix kooxood baa maalin walba magac madaxa iskeliya xagga farsamo ahaanta annaga si fiican bay noogu socdaa wax mashaakila oo aan kala kulannay intaa ciyaaraha ma jirto ciyaartooygu nidaamkoogay maraan garsoorku nimaadkiisuu socdaa xalay unbay naga baaqdeen laba ciyaarood kaadhar hurudoo la bixiyey way jirtaa dee wax kastoo ciyaari leedahay waa laga helayaa garoonka waxaan rajaynaynaa inuu koobkani guul noogu dhammaan doono dadweynuhu si fiican bay u daawadaan taageerayaashu waxaa ku soo kordhay in maalin walba aan siin doonno jaa'isad tigidhada oo nambar aan ka calaamadaysan doonno guddi ahaan nambarkaa ninka iibsada inaan jaa'isad fiican siin doonno dhayli waxaa kaloo iyaduna jirtaa qolotus majad iyo kulmiya hotel oo iyaguna tusmajad wuxuu bixiyaa dhayli maanafdamaaj ku bixiyaa jaa'isad fiican buu siiyaa kulmiya restaurant isaguna jimco walba wuxuu bixiyaa maanafdamaajka inta kale waxaan ku dhiiri gelinaa siduu agaasimuhu idiin sheegay lacagihii aan ka ururinay iyo lacagaha tigidhada ka soo baxda waa kaad koob aad u xiiso badan aad u dardar badan aad u taageerayaal badan ka xamaasad badan kii waaweyn ay ciyaarayaan ceeltiriyo dadka waaweynkii ahaa waa mid aad uga xiiso badan waxaan rajaynaynaa guul ku dhammaato jaa'isad fiicanna waxaan siin doonaa wanka iyo tuuga iyo ciyaartooy kala duwan oo laga soo xuri doono ciyaartooyga waad mahadsan qaar ka mida dadweynaha maalin walba daawado tartankan ciyaaraha bisha rabadaan ee ka socda magaalada boorama ayaa ka sheekaynaya sida ay u xiiseeyaan ciyaaraha socda bisha rabadaan waxaan anu aad baan u xiiseeya ciyaaraha ciyaaraha halkan koobkan ka socda iyo koobabka kale ee gobolkaba mar walba waan tegaa iminka halkaa dhowr koobbaa ka dhacay garoonkaa weyn dhowrkan waan jooga kanna waan jooga aad iyo aad baan u jeclahay dhallinyarta maanta ciyaaraysa ku bedel way ka bedelan tahay dhallinyartii beriga hore ciyaari jirtay markaad aragto qaabka ay u ciyaarayaan farsamada siday kubaddu u socoto siday baaska isu siinayaan qaabkay u dhigayaan aad iyo aad baan igay raaligelisay laakiin beri dhexdii ahayd kubadday ciyaari jireen kubadda aad uxunbeen meeshan mar kasta waan imaadaa ciyaartan daawadaa anu jaysad ma bixiyo yaa laakiin ciyaartooygu haddii maaragtay haw macallimiin fiican helo ya gobolkan macallimiin fiican oo dadka soo saarta hadduu helo ya dad fiican oo adduunka ka ciyaara ka soo bixi lahay laakiin macallimiin ma hayaan soomaadgal xirfad ay suuqa ku soo barbarteen uunbaa lagu ciyaaraya halkan ya waxaan ka rajaynaynaa insha allahu ya oosaan is leenahay koobkaa maanta socdaay koobkiisa dambe ha ninkii alla gaadhsiiyo in dhallinyar fiican oo xirfad leh ka soo baxdo xashim shamcuur good v o e boorama
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatan waxaa ku soo dhowaataan qasiidadan
يا رب صل على خير وجود ومن صدى النبي نوى أملك وان وأصاب سادة النبي نوى أملك وأصاب صدى النبي نوى أملك وان وأصاب محمد أحمد هدي النبي ومن الدين هي الدين أهل الشرك قد درس يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي نوى الأملك والأصحاب سادة النبي نوى أملك وأصاب هذا النبي نوار أملك والوصف يا سحعة على ود الحبيب العصا الجل للنار الهدى من نوره قبصا الرب صال على خير الوجود ومن سبع النبي نوار أملك والوصف سادة النبي نوى أملك وأصاب سبع النبي نوار أملك والوصف الرب صال على خير الوجود ومن صدى نبي نوار أملك والأصال سادة النبي نوى أملك وأصاب صدى النبي نوار أملك والأصال ورد دار في ووضع أنتهي أبدا عرضات بك يشفع من دنا وأصال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى نبي نوار أملك والأصال سادة النبي نوى أملك وأصاب صدى النبي نوار أملك والرسل وقل للآل الحمل مكي من مدن هواكتي بفؤاد السادة في قرصان يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي نوار أملك والرسل سادة النبي نوى أملك وأصاب صلى النبي نوار أملك والرسل يا رب صل على خير الوجود ومن سبع نبي ينوار أملك والرصاص سادة النبي نوى أملك وأصاب سبع نبي ينوار أملك والرصاص وأنت ما سبو لجي وفوق لتخوف بكم أنا والمنى وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن سبع نبي ينوار أملك والرصاص سادة النبي نوى أملك وأصاب صدى النبي نوى أملك والرسول وكيف لا والرسول الله يخير وتخوف من نوره لظلام الشرك قدم صال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي نوى الأملك والرسول سادة النبي نوى أملك وأصاب صدى النبي نوى الأملك والرسول يا رب صل على خير الوجود ومن صلى النبي ينوال أمرك والرصاص سادة النبي نوى أملك وأصاب صلى النبي ينوال أمرك والرصاص لك الشفاعة رابصة يا رابصة على خير الوجود ومن صدى النبي من وأمرك وطربصة سد النبي إنما أملك والله صدى النبي من وأمرك وطربصة يا سيدي يا رسول لله يا أمل يا عدتي سندي إلى الزمان وصى يا رب صل على خير الوجود ومن استدان به ينوال أمرك وارصى سد النبي إنما أملك والله صدى النبي ينوال أمرك وارصى يا رب صل على خير الوجود ومن aanu intaasi ku dhaafno qasaa'idkaasi nebi ammaanka halkaad kala socotaana waa v o a washington markana gaalkacyo dhallinyarada ku nool koonfurta iyo waqooyiga magaalada kaal- gaalkacyo ayaa ballan qaaday inay si wada jira uga shaqayn doonaan sida ay usii xoojin lahaayeen nabadda magaalada gaalkacyo kulan ay ururada dhallinyarada gaalkacyo ku yeesheen dhinaca koonfureed ee magaalada ayay kasoo saareen go'aano ay ku taageerayaan nabadda magaalada warbixintan gaalkacyo waxaa kasoo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq jacfar yuusuf cabdalle guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka puntland ayaa munaasabadda ka sheegay in labadii sane ee u dambeysay dhallinyarada gobolka ay xuska maalinta dhallinyarada ah ay si wada jira u xusayeen taasina ay ku timid dadaal nabadeed oo gobolka ka jiray muddo laba sano ah in gaalkacyo dhallinyaradeeda oo mid ah inay xusayaan maalinta dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo ku wada xusaya weliba astaan qaran iyagoo ku wada xusayaan kala ahayn galmudug iyo puntland guul bay noo tahay een, halkii awal aan ku wada xusi jirnay gaalkacyo laba meelood inaan maanta hal meel aan ku wada xusayno aanu ku wada dabaaldegayno aan ku muujinayno soomaalinimo aanu ku muujinayno waxa weeyaan soomaali weyn Een, maasha allah guul baan gaarnay horumar baan gaarnay waxaana ka rabaa guusha iyo horumarkaas inaannu aastaynsano inaannu xoogsanno inaannu waxaa la oran jiray aanu mar walba waxa weeyaan aanu ilaalino Een, sannada ka hor waxaan ogeyn gaalkacyo inaan la isku imaan karin inaan dhallinyaro isku furnayn inaan odayaal isku furnayn inaan waxa weeye laba qof oo ka soo kala jeeda laba xaafadooda gaalkacyo ah aysan tilaabo wada qaadan karin wada jir ah alxamdulilah guul baan gaarnay waxaana ka rabaa insha allah guushaas inaan adkaysanno aanu horey uga sii ambuqaano insha allah annaguna waxaan diyaar u nahay si wada jir ah mar walba inay gaalkacyo dhallinyaradeeda iyo nooc walba ay yihiin wada jir inay wada ahaadaan baa inoo balana guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug dhanka galmudug caydiid maxamed cali xasan ayaa sheegay in dhallinyarada kulamo ay qaateen laysla qaatay ee sidii looga wada shaqayn lahaa nabadda horumarinta gobolka iyo gacansiinta laamaha amniga ee labada maamul Een, waxaana la isla qaatay in lasii xoojiyo arrimihii een, nabadda magaalada gaalkacyo in la raadiyo midnimo iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed inna ay dhalato damiir iyo dadannimo isku xiraya dadka soomaaliyeed intaas waa la isla qaatay dhacdadii labaad oo ku xigtay een, waxay ahayd magaalada gaalkacyo meelaha inta badan colaadu ay ka dhici jireen roobabka magaalada ka dhacay ay biyo fadhiisiyeen waxaa la isla qaatay in nadaafadda laga shaqeeyo dhallinyaraduna ay noqdeen lana qaatay inay noqdaan ambaasatoorradii nabadda gaalkacyo een, islamarkaas la sii xoojiyo qodobadii nabadda ee lagu heshiiyey magaalada gaalkacyo labada sano u dambeysay magaalo nabad ah oo dadkeedu isku xiran yihiin isdhexgelayaan bay ahayd hal cadow leh hal guul leh hal horumar leh alxamdulilah intaasaa la isla qaatay shaqaduna way soconaysaa dhalinyarada way ka go-an tahay in laga qayb qaato horumarka iyo nabadda magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug Een, waxaa sidoo kale dhallinyaradu isla garatay een, oo ay u aragtay muhiim inay tahay si loo xoojiyo nabadda magaalada kaalkayo in lala shaqeeyo laamaha amniga ee ciidamada ee sidoo kale maamulada lala shaqeeyo si dadku ay u noqdaan dad joontiisa isku xiran oo ka wada shaqeeya nabadda iyo wadajirka ummadda si loo wada shaqeeyo insha allahu sidoo kale waxaa la isla qaatay in magaalada dhallinyaradu ay u noqdaan een, inay muujiyaan had iyo goor dareen nabadeed ay muujiyaan kulamadooda la ziyaadiyo oo hore loo wado een, waxa naga dhiman hadduu alla idno inaan samaysano dhallinyaro ganacsato ah oo isku xiran oo wax isku darata ganacsi isku darata shaqo wada abuurata een, hal af leh magaaladan gaalkacyo dhaliyada way way kaceen oo wayna socdaan waana guulaysanayna insha allahu waxaan rajeynaynaa ilaahina ka baryaynaa in iswa isha labaad ay gaalkacyo kasoo baxaan wasaaradaha dhallinyarada labada maamul waxaana agaasimaha wasaaradda dhallinyarada galmudug cumar cabdi maxamed guure oo wakiil u ahaa labada wasaaradood uu sheegay in wasaaradaha puntland iyo galmudug ay diyaar u yihiin kor u qaadista horumarinta dhallinyarada annaga haddaan nahay wasaaradaha dhallinyarada galmudug iyo puntland annao magacooda ku hadlahayaa waxaa naga go'an inaan ka shaqayno horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada puntland iyo galmudug sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen si iskaashi ah in la hormariyo nabadda gobolka mudug iyo dhammaan deegaanada galmudug iyo puntland intaba dhallinyarada gobolka ee labada maamul ayaa xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ku wada qabanayay hal goob labadii sane ee u dambeysay waxaana taasi ay ku timid dadaal nabadeed oo gobolka ka socday islamarkaana ay hormuud u yihiin qeybaha dhallinyarada gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
ciyaarihi ayaa goordhow dhegaysan doontaan oo inoo soo socda haddii aan dib idiin xasuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka imanaya magaalada nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay gudaha u galeen qaar ka mid a xafiisyada shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ku yaala xaafadda islii xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida islii cumar axmed nuux ayaa goordhoweyd v o eda u sheegay in ciidanku ay gudaha u galeen shirkadaha xawaaladaha oo ay ka baarayaan markaasi ay baaritaan ku wadaan tallaabadan waxay imanaysaa iyadoo dowladda kenya shalay ay dalkeedana u diiday in ay galaan wasiir ku-xigeenka batroolka cismaan libaax iyo sanatarada kale ah eliyaas xasan iyo samsam daahir oo ka tirsan aqalka sare kuwaasi oo maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka baaqatay shir maanta lagu waday inay kaga qayb gasho magaalada nairobi maleeshiyada xoutiyiinta ee dalka yemen ayaa maanta sheegay in ay markaasi weerareen kayd hub oo ku yaala magaalada koonfureed ee najaran ee dalka sacuudiga afhayeen u hadlay isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee xuutiyiinta kula dagaalamaya yemen ayaa sheegay in weerarkan lagu fuliyey diyaarado aysan cidno wadin oo sida markaasi walxa qarxa islamarkaana lala beegsaday goobo ay dad rayida adeegsadaan dowladda sacuudiga ma aanay sheegin wax khasaara oo ka dhasha weerarkaasi isniintiina mas-uuliyiinta sacuudiga waxay sheegeen inay ka hortageen laba gantaal oo maleeshiyada xuutiyiinta ay soo tuureen labadan gantaal ayaa la sheegay in ay ku wajahnaayeen maka waxaana laga qabtay hawada magaalooyinka daa'if iyo weliba jidda dhegeystayaal markana waa ciyaarihii iyo cabduqaadir samakaab
aynu ku bilowna ciyaaraha n b a da ee dalkan maraykanka ayaa kooxda golden state warriors waxa ay ku guulaysatay koobka gobolada galbeedka kadib markii ciyaartii afraad ay la yeelatay kooxda portland trail blazers waxaana ay ku samaysay waxaa loo yaqaana swiibka ama afarta ciyaarood oo ugu horreysa ayaa laga badiyey kooxda portland hadda waxa ay golden state sugi doontaa labada kooxood ee bariga isku haysta ee toronto raptors iyo milowaki box kuwaasi oo iyagana ciyaartii saddexaad ama ciyaartii shanaad wada yeelan doona waxaana ay soo kala badiyeen laba goor iyo goor sidaasoo ay tahayna kooxda golden state warriors waxaa loo saadaalinayaa in sanadkan ay ku guulaysan doonto horyaalka n b a da ee guud ahaan dalkan maraykanka golden state waxaa dhaawac kaga maqan laacibkooda kevan duran oo isagu ah midka ugu muhiimsan kooxdaasi inkastoo la filayo in sanadkan uu ka tago kooxdaasi dhanka kale waa markii ugu horreysay ee lebron james uu ka maqan yahay kulamada finalka ee n b a da ee bariga isagoo sidoo kalena ka sii maqnaan doono guud ahaan fiinaalka n b a da ee dalkan maraykanka dhinaca iyo kubadda cagta haddii aan u wareegnana tababaraha kooxda real madrid zinadiin zidan ayaa ku soo gebagabeeyey horyaalka la liiga guuldarro uu kala kulmay kooxda real bates inkastoo zidaan xaalad adag uu ku jiro haddana waxa uu doonayaa inuu dib u habeeyo kooxda real madrid isagoo liiska ciyaartooyda uu doonayo inuu kooxdaasi ku soo adkeeyana uu uga horreeyo paul bogba oo kooxda manchester united ka tirsan oo hadda ku sugan dalka sacuudiga magaalada maka isaga oo halkaasi ku cimraysanaya waxaa kaloo ka mid a idin hazad oo u saftay chelsea waxaana zidaan sidoo kale albaabka uu tusi doonaa ciyaartooyda ay ka mid yihiin garet bell iyo isco sida wararka qaar ay sheegayaan bell ayaa laga yaabaa in kooxdiisa hore ee tottenham uu ku laabto si markaasi haddii ay bixiyaan mushaarka qaaliga ah ee uu ka qaato kooxda real madrid qaab amaah ah ayuuna ku tegi doonaa dhanka kalena tababaraha kooxda manchester united eoliganar solsha ayaa waxa uu doonayaa in kooxda manchester united uu ku soo adkeeyo ama uu ku dhiso ciyaartooy da'yar oo uu ugu horreeyo ciyaaryahanka u ciyaara kooxda brushi dortmond ee sanches oo u dhashay dalka ingiriiska waxaa kale oo uu doonayaa in sidoo kale uu helo weeraryahan uu ku shirtago sannadka dambe kooxda manchester united ayaa sanadkan ku fashilantay inay ka mid noqoto kooxaha ka qaybgalaya tartamada yurub
aad iyo aad iyo aad umahadsantahay cabduqaadir samakaab haatana ramadaan kariim ayaan dhegeystayaadilana meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qasiidadan
amaankaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenni dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa ibraahim xasan daandure anigoo ah falastiin axmed iimaan samakaab oo ciyaarihii inoo haya iyo farsamadii jimi faare ee nabadgelyo